kolosay cutubka afaraad
sayidyadow addoommadiinna siiya waxa xaqa ah oo u qalma idinkoo garanaya inaad jannada sayid ku leedihiin haddaba baryada ku sii adkaaday idinkoo ku soo jeeda oo mahadnaqaya oo weliba annagana noo soo duceeya in ilaah noo furo albaabka hadalka si aannu ugu hadalno qarsoodiga masiixa kaas oo aan u xidhannahay inaan u muujiyo sida igu waajibka ah inaan uga hadlo kuwa dibadda jooga xaggooda xigmad ku socda oo wakhtiga ku faa'iidaysta mar kasta hadalkiinnu nimco ha lahaada isagoo cusbo lagu daray inaad ogaataan sida idinku waajibka ah inaad mid kasta ugu jawaabtaan xawaalkayga oo dhan waxaa idiin sheegi doonaa walaalkeen tukikos oo ah gacaliye iyo midiidiin aamin ah oo addoon ilaa ah xagga rabbiga isagaan idiinku soo diray sababtan daraaddeed inaad ogaataan axwaalkayaga iyo inuu qalbiyadiinna dhiirrigeliyo oo weliba waxaan isaga la soo diray walaalkeen onesimos kaas oo ah mid aamin ah iyo gacaliya oo idinka mid ah iyagu waxay idinka warrami doonaan waxa meeshan ka dhacay oo dhan waxaa idinsoo salaamayaa aristarkhos oo ila xidhan iyo markos oo barnabas abti u yahay kaas oo wax isaga ku saabsan laydinku amray hadduu idiin yimaado aqbala weliba waxaa idinsoo salaamayaa ciise oo la yidhaahdo yuustus kuwaas oo ka mid ah kuwa gudan ayaa ah kuwa keliya oo ila shaqeeya boqortooyada ilaah iyagoo ii noqday kuwo idhiirrigeliyey waxaa kaloo idinsoo salaamayaa ebafras oo idinka mid ah oo ah addoonkii ciise masiix kol kastaba baryadiisa ayuu idinku dadaalaa inaad istaagtaan idinkoo kaamil ah oo aad u huba doonista ilaah oo dhan waxaan ugu markhaati furayaa inuu u hawshoodo idinka aawadiin iyo kuwa lawdikiya jooga iyo kuwa hierabolis jooga aawadood waxaa idinsoo salaamayaa luukos oo ah gacaliyaha dhakhtarkaa iyo demas walaalaha laodikiya jooga iyo numfas iyo kiniisadda gurigiisa ku jirta nagu salaama warqaddan markii laydinku dhex akhriyo haddana ha laga dhex akhriyo kiniisadda reer laodikiya oo idinkuna akhrista warqadda aad laodikiya ka heli doontaan oo arkhiibos waxaad ku tidhaahdaan adeegiddii xagga rabbiga oo aad heshay ku dadaal inaad dhammaysid anigoo bawlos ah ayaa salaantan gacantayda ku qorayaa xusuusta xinnaantayada nimco ay idinla jirto